dowladda ukraine ayaa sheegtay in ciidamada ruushka ay duqeeyeen warshadda ugu weyn nukliyerka qaaradda yurub ee la yidhaahdo zoborozaya taasi oo dib u dhac ku keenay dhismo ka mida warshadaasi inuu dabka ka cara keenay madaxa hay-adda tamarta adduunka ee i a e a ayaa sheegay inuu aada uga walwalsan yahay badbaadada iyo sidoo kale badqabka warshadaasi warbixinaha muurtaasi ku saabsanna waxaa soo koobaya oo ay qortay v o e da nuur xasan nuur
saraakiisha ukrain iyo kuwa qaramada midoobey ayaa xaqiijiyey in dabdamiyayaasha ukrain ay ku guulaysteen inay baktiyaan dib qabsaday mid ka mid ah dhismayaasha warshadda ugu weyn ee samaysan nucleerka laga dhaliyo korontada oo ah tan ugu ballaaran ee qaaradda yurub madaxweynaha ukrain zelenski ayaa ku eedeeyey ruushka inay si ula kac ah u beegsadeen xarunta tamarta nucleerka ee zaborosisia saraakiishu waxay sheegeen in aysan jirin halis la xidhiirta faafista shucaaca nucleerka oo markii hore laga baqayey in dabku uu sababo ukrain waxay sheegtay in ruushku ay la wareegeen gacan ku-haynta xaruntani balse ay weli shaqaaluhu howlahooda si caadi ah usii wataan si ay u xaqiijiyaan howlaha warshadda agaasimaha guud ee wakaaladda caalamiga ah ee tamarta nucleerka rafaa'il mariano garosi ayaa sheegay in ciidanka ruushka ay ku sugan yihiin xarunta balse ay howlmaalmeedka xaruntani nucleerka ay maamulayaan shaqaalaha ukrain waaxda maamulka ee warshadda nucleerka ee dowladda ukrain ayaa iyaguna sheegay in saddex askari oo u dhashay ukrain lagu dilay weerarka ay ruushka ku qaadeen warshaddan agaasimaha hay-adda i a e a grossi ayaa sheegay in dabku ay ku dhaawacmeen laba qof weerarka wuxuu sababay walaac caalami ah wuxuuna soo kiciyey xasuusta musiibadii ugu xumeyd ee nucleerka ee jernobil ee ukrain ee dhacday sanadka kun iyo sagaal boqol lix iyo siddeetankii madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ku booriyey ruushka inay ka baaqsato dhaqdhaqaaqyada militari ee uu ka wado agagaarka warshadda tamarta nucleerka madaxweynaha ukrain zelenski oo xalay soo duubay khudbad qiiro lahayd ayaa sheegay in qarax ama dab lala beegsado warshadda nucleerka ee zaborizisia ay noqon doonto dhammaadka qof walba iyo masiibo ku habsatay yurub ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa weerarkii warshaddani ku tilmaamay mid aan laga fiirsan wuxuu ugu baaqay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey in saacadaha soo socday isugu yimaadaan kulan deg deg ah oo ay kaga arrinsanayaan khatarta weerarkuu ruushka ku qaaday warshadda nucleerka ugu weyn yurub ee ku taalla ukrain ra-iisul wasaaraha canada justin trudow ayaa isna sheegay in ruushka uu si deg deg ah u joojiyo weerarada naxdinta leh ee uu ka wado ukrain ciidanka ruushka oo ukrain ka weeraray saddex jiho ayaa weli ka wada duqeymo xoog leh magaalooyinka waaweyn meelaha ugu daran ay duqeymuhu ku socdaan waxaa ka mid ah magaalada istaraatiijiga ah ee dekedda leh ee mariupol halkaasoo ay ciidamadu dhan walba ka go'doomiyeen saraakiisha ukrain waxay sheegeen in khamiistii shalay duqeymaha ruushka ee magaalada jernihiv ay ku dhinteen ku dhowaad konton ruux duulaanka ruushka oo galay toddobaadkiisii labaad ayaa ciidanka ruushku ay ilaa iyo hadda qabsadeen magaalada kherson hase yeeshee waxay hadda kusii siqayaan magaalada lagu magacaabo michaelif oo ah magaalo ay ku nool yihiin rubuc milyuun qof duqa magaaladaas ayaa sheegay in ciidanka ruushka ay gudaha usoo galeen magaaladan oo dhacda dhanka koofureed ayaa haddii ruushku ay qabsadaan noqon doonto tii ugu weyneed ee ay la wareegaan tan iyo intii uu bilowday duulaanka ay ku qaadeen ukrain